haye walaashay halkaad joogtaan wax walba caadi ma yihiin haa aad baan u fiicanahay caafimaadkaada iyo wax walba waa hagaag meeshan atoobo iska waran adigu saddex iyo eber taasoon ahayn wax fudud ama wax dhici kara waadna og tahay haddii aysan jirin cabuuqda toban iyo sagaal iyo xadidaadda garoommada waxaa ka buuxi lahaa taageerayaal badan sidii hore oo kale si loogu dabaaldego guushan weyn ee kooxdeenna tuulada waxaan kuu sheegay fadlan aan ku kulanno meel ku dhow garoonkeenna ciyaaraha si aan uga hadalno arrintan si qoota dheer lojoro fadlan ha ilaawin in aad xidhato maskigaada oo haddii ay suuratagal tahay soo qaado sida kale nadiifyahaada waan samayn doonaa hadda aan ku kulanno halkaas
bannaanka miyaa u socotaa walaashay wageeraan haddii asaas samaynaysid xasuusnoo inaysan kugu filnayn maskaradda keliya xasuusnoo in aad ka fogaatid hal mitir iyo bar jir ahaan intaas waxaa sii dheer maskaradda ha ku xidhan garka ka hoostiisa si wanaagsan u xidho kheyrna kuu rajeyna isna ilaali hagaag walaalkey aad baad u mahadsan tahay
waaw lojoro wakhtigii ayuu ku yimid sidee ayuu ahaa xaalka qoyskaagu kulankeenna ciyaartii asbuucii hore dhammaan waa la wanaagsan yahay sidoo kale tobabaraha lamooda miyaa maanta halkan yimid waa hubaal in uusan maanta halkan ka soo bixin waana taas sababta aan kuugu yeedhay si aan kaaga waramo faahfaahin dheeri oo asaga ku saabsan waxaan ku rajaynayaa in aad ogaatid arrimahan qaarkood inay yihiin kuwa dabci ahaan culus oo telefoonka lagu faahfaahin karo maxaa kugu dhacay fadlan ii sheeg aniga fadlan iga raali noqo walaal
waxaa jira cid faafinaysa xoogta dhexdhexdeenna ah ee ku saabsan tababaraheenna in caafimaadkiisu wanaagsanayn mar labaadna sida kuu cad calaamadaha iyo astaamaha waxaa laga yaabaa in ay la xiriiraan aabuqda toban iyo sagaal laakiin dakhaatiirtu welima xaqiijin macluumaadka ilaa inta laga qaadayo baaritaanka shaybaarka si loo helo waxbixin dhammaystiran waxaa markhaati kaaga ahay keliya tababaraheenna marwo marka ay xaqiijisay oo la xiriirtay qoyskiisa loona caddeeyey in tababare lamadhooy la dhigay qaybta karantiilka ee isbitaalka natiijada shaybaarka ee ku saabsan xaaladdiisa caafimaad si rasmi ah loo sheegi doono oo walaashee waa nasiib daro tani waxayna kicinaysaa xooggaa walaac ah maxaa yeelay asbuuci lasoo dhaafay waxay jiray isdhexgal jiireed oo halkan iyo halkaasba inaga dhexeeye ha baqin waxaan weli rajo ka qabnaa xaaladda tababaraheenna laakiin haddii laga helo abuuqda toban iyo sagaal waxaana loo soo jeedin doonaa in aan iska baarno si aan uga hortagno in cabuuqda toban iyo sagaal ku sii faafo xubnaha qoyskeenna
waa sax taasi gebi ahaanba waxaan haddan soo jeedinaynaa in la ogeysiiyo dhammaan asxaabta kooxdeenna kuwaas oo goobjoog ka ah inta u socotay kulankaas maalintaas iyo xataa kooxdii naga soo horjeedii si aan isku karantilno sida ugu dhaqsiyaha badan ilaa dhakhaatiirta ka socoto waxda caafimaadka ee dowladdeena ay u hubiyaan sidee u aragtaa taas taasi waa soo jeedin akhligaal ah waana waddada keliya ee loo maro xaaladda aan hadda ku jirno saaxiib waxaan u baahannahay in aan raacno dhammaan hab maamuuska dowladda ee wasaaradda caafimaadka tusaale ahaan gacmaha oo lagu dhaqo biyo soconayo iyo saabuun u xirnaashada maskiga si habboon iyo u fiirsashada masaafadda bulshada marka la joogo meelaha dadweynaha waana in aan ilaawin in aan u sheegno dadka kale marka aad dareento astaamaha sida qandho iyo qufaca aan wacno toddobo hal sagaal waana in aan ilaawin in aan u sheegno dadka kale marka aad dareento astaamaha sida qandho iyo qufaca aan wacno toddobo hal sagaal
gabi ahaanba aan ka tago hadda sababtoo ah maanta uma malaynayo in aan samayn doono wax jimicsi ah baay is aragti dambe bye bye
barnaamijkan ayaa waxaa idiin soo gudbiyey idaacaddan iyadoo la kaashanayso shabakada warbaahinta ee bulshada ee kenya loo yaqaano kenya community media network k comnet iyo hay-adda caalamiga ah ee jarmalka ee horumarinta iskaashiga iyo ciyaaraha afrika